أيها الإخوة والأخوات waxaa farxadu ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan ندوة علمية oo ku saabsan kayfa nansuru nabiyana muxamadin sala allahu calayhi wasalam sidee ugu gargaari karnaa nebigeena muxamed sala allahu calayhi wasalam waxayna ka dhacday masjidu jaamici alkhayr bishii rabiicu alawal sanadka kun afar boqol soddoniyo lix oo waafaqsan sanadka laba kun iyo shan iyo toban bishii koowaad labiyo labaatankeedii waxaanu noo jeedinayaa kelimadan asheykh axmed cabdisalaam aadam axmed iid
haddana waxaan idiin fasaxaynaa inaad ka faa'iidaysataan nadwadaas cilmiyeed الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الله وحوالا ليال ولي إن وصعته fadhi cilmiyeedkii la magac baxay kayfa nansuru nabiyana muxamada sala allahu calayhi wasalam sidee baynu ugu hiilinaynaa ama ugu gargaaraynaa nabigeenna muxameda calayhi asalaatu wasalaam waxaa waqtigooda inoo huray walaalahooda muslimiintaana u sharaxaya masaa'ilkaasi adkiyaadka u qiimaha badan iyo mowduucaasi muhiimka ah culimadeenna sharafta leh jazaahum allahu khayra wabaaraka allahu fiihim waxa aynu dhegaysanay laba kelmadood waxa aynu imakana markaasi bilaaban doonaa labada kelmadood ee hadhay kelmadda saddexaad waxaynu siinaynaa sheekheenna sheekh axmed cabdisalaam aadam sheekh axmed ciid waxaana ciwaankeedu yahay kelmaddani saddexaad alaxdaahu almu'lima waduruus almustafaada minha kolkaa sheekha ayaa inoo balballaadhin doona falyatafadal shaykhana baaraka allahu fiik wajazaka allahu khayra بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الإخوان في الله سيدا أخونا شيخ أحمد تلمامي بارك الله فيه وحا إن شاء الله كلمات كوبان أنك تلمامي دونا موضوع عاس لتلمامي عوانك سويهي الأحداث المؤلمة wduruus lmustafaadatu minha dhacdooyinkaa xanuunka kulul ee dadka muslimiinta ah ku dhacay ee dhegaheenna ku soo dhacay ee aynu goobjoogga u ahayn ee warbaahinta lagala socday iyo waxyaabaha aynu kala baxayno casharo iyo cibar waxaa biidni illaahi jalla sha'nu wakhtiga oo kooban aawadeed aan kelmadda u qaybin doonaa laba faqro faqrada hore waxaan tilmaami doonaa ana alibtilaa'a sunnatun kowniya laabudda min ityaaniha in imtixaanka iyo ibtilaaga dadka ahluliimaanka ah ku dhacaya uu yahay sunno kowni ah oo rabbi subxaanahu wa tacaala uu qadaray oo imanaysa mar walba horaysiya dambaysaba dhacday dhicina doonta waxaa qeybta labaadna aan ku tilmaami doonaa biidni illaahi jalla sha'nuh bacdu duruusi almustafaadati min hada alxadath bal waxyaabaha aynu kala soo baxayno dhacdada iyo xadadka ah waayo ruuxa muuminka ah waayaha iyo awdaacda soo maraysa waa inuu wax kala baxo oo duruus iyo cibar uu ka qaato walaalayaal awalan wa qabla kulli shay alibtilaau sunna kowniya kamaa dakarnaa saabiqan ibtilaagu waa sunna kowniya haddii markaa xadadka aan ishaaro ama dhacdada waxa wiigagii hore dhegaheenna ku badnaa oo jaraa-idka iyo warbaahinta maqal iyo muuqaalba aynu ku arkaynay in gaaladu calayhim lacaa'inullah ay u badheedheen inay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam maqaamkiisii ay meel kaga dhacaan oo ay ku dhiiradeen inay aflagaadeeyaan oo waxaan u geyin oon munaasab ku ahayn ay ku tilmaamaan arrinta noocaasa oo aan maanta cusbayn oo laakiin soo jireen ah oo horena u dhacday imikana dhacday dhicina doonta da'biga iyo caadada gaaladana ah ayaa aynu ku tilmaami doonaa imtixaanka iyo ibtilaagaasi wax cusub inaanu ahayna soo jireen uu ahaa walaalayaal ilaahay waxau ihi tabaaraka wa tacaala fii kitaabihi lkariim isagoo tilmaamaya inaynu ku imtixaamannahay kuwa gaalada oo af iyo adinba ay nagu dulminayaan latublawunna fii amwaalikum wa anfusikum wlatsmacuna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wmin aladiina ashrakuu adan kaiira wain tasbiruu watataquu faina dalika min casmi lumuur ilaahay waxau ihi tabaaraka wa tacaala latublawunna fii amwaalikum wa anfusikum waxaa laydinku imtixaami doonaa oo laydinku imtixaami doonaa xoolihiina iyo nafihiina waa laydin ibtilaynayaa oo imtixaan waa lagama maarmaan walatasmacunna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa min aladiina ashrakuu adan kaiira waxaanad ka maqli doontaan kuwii kitaabka la siiyey idinka idinka horeeyey yahuud iyo nasaara iyo kuwa mushrikiinta aba dhibaatooyin fara badan ayaa dhegihiina kusoo dhici doona oo ka maqli doontaan ilaahay waxa uu tilmaamay jalla sha'nuh in waxa weeyi laynagu imtixaamayo nafteenna iyo maalkeennaba gaaladana inaynu ka maqli doonno dhibaatooyin fara badan ma dhibaato ka weyn baa jirta inaad ka maqasho nebigeenna muxameda sala allahu calayhi wasalam ee aynu jecel lahay iyagoo aflagaadaynaya oon indhaha iyo dhagaha midna aan inooga duweyn laakiin alla waxa uu aayadda ku gunaanado uu yidhi wain tasbiruu watataquu faina dalika min casmi lumuur haddii aad ku sabirtaan oo dhibaatadaa iyo imtixaankaa aada u adkaysataan ilaahayna subxaanahu wa tacaala aada ka cabsataan oo idinku wixii laydin faray aada yeeshaan wixii laydiin diidayna aada ka tagtaan faina dalika min casmi lumuur arrinka noocaasi waxa uu ka mid yahay arrimaha la gooyey ee waaweyn ee muhiimka ah mu'min walbana munaasabka u ah haadihi alaaya waxay noo iftiiminaysaa waxyaabaha maanta aynu la noollehe aynu maqlanaa inuu yahay wax laynagu imtixaamayo ilaahayna hore uu sheegay jalla sha'nuh waxaa kaloo rabbi uu yidhi subxaanah axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun walaqad fatanna aladiina min qablikum falayaclamanna allahu aladiina sadaquu walayaclamanna alkaadibiin allah waxau ihi jalla sha'nuh dadkuma waxay u maleeyeen in lagaga tegayo inay yidhaahdaan waanu rumaynay oo keliya iyadoon la imtixaamayn taasi waa ma dhacdo waxa uu rabbi tilmaamay inaanay dhacayn in la yidhaahdo waanu rumayno sidaa laysaga tago laakiin lays imtixaamayo si loo kala saaro saadiqa iyo kaadibka waxa uu rabbi yidhi walaqad fatanna aladiina min qablihim falayaclamanna allahu aladiina sadaquu walayaclamanna alkaadibiin ilaahay waxa uu yihi waanu imtixaanay kuwii iyaga ka horeeyey waxaana allah subxaanahu wa tacaala uu ogaan doonaa kuwa iimaankooda ka run sheegay iyo kuwa beenaalayaasha ah ilaahay hore waa u ogaa oo cilmigiisu waa saabiq caam ah oo wax hore iyo wax dambe iyo waxaan dhicin iyo wax dhacayba caam yeelaya laakiin ilaahay waa kala muujin doonaa waxaana looga jeedaa cilmi uu ka tartiibsamayo thawaabka iyo ciqaabka waayo ruuxa dee waxa lagu abaalmariyaa ama lagu ciqaabaa camalka marka uu la mubaasharoodo ee uu ka muuqdo ee ilaahay ogaalku hore u sii ogaa qabla an yacmal dee laguma ciqaabayo xataa yacmal aayadda ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay mu'minka imtixaan la-aan inaan lagaga tegayn oo si walba loo imtixaamayo waxaa kaloo rabbi u yihi jala sha'nuh am xasibtum an tadkhuluu ljannata walamaa yaأtikum mathalu aladiina khalow min qablikum masathum اlba'saau wاldaraau wazulziluu xataa yaquula alrasuulu waladiina aamanuu macahu mataa nasru اllah alaa ina nasra allahi qariib ilaahay waxau ihi jala sha'nuh oo ma waxaad u malayseen inaad jannada aayaruun iska gelaysaan iyadoo aanay idiin iman kuwii idinka horreeye wixii u yimid wixii raggii rag ahaa soo maray mixan iyo imtixaano iyadoonay idinsoo marin ma u malaynaysaan aayaruun jannada dalaq in layska odhanayo waa midaan dhacayn oo maxaa kuwii hore helay waxaa taabtay dhibaato iyo darar caydhnimo iyo cudur iyo dhibaato kasta leh waana la gilgilay oo macnaha imtixaan gilgilay ayaa ku dhaco quluubtooda ruxay xataa yaquula alrasuulu waladiina aamanuu macahu mataa nasru llah ilaa rasuulkii rabbi iyo intii rumaysay ay yidhaahdeen waa goormo gargaarkii ilaahay rasuul rabbi marka uu odhanaya mataa nasrullah waa mar mixnadu ay marxalad aada u sarraysa ay gaadhay waayo rusulu rabbi alcaalamiin waa addoommada ilaahay kuwa ugu sabirka iyo adkaysiga badan markaasaa alla u yihi alaa ina nasra allaahi qariib ilaahay guushiisii waa idiin dhowdahay iyo gargaarkiisii waxay taasi tilmaamaysaa dadkii hore wanaagsanaa iyo saalixiintii iyo rusushii rabbi sidii loo imtixaamay dee ilaa laynoo imtixaamo aayar guusha inaan layska helayn oo guul bannaanta allah oo bilaa mixnadii inaanay jirin ee lays imtixaamayo falama istaxkamad xalaqaatuhaa furijad wa kuntu adunnuhaa laa tufraju yacnii markay albaab walba uu isku soo oodmay yani sidhi alla ilaahay maanta ma baxsanaysid ayaa shaacirkaasi waxa uu yidhi waa layga fayday yacni dhibaatadii anoo isle lagaaba faydi maayo waxaa macnaha iyo muraadkuna uu yahay dadka muuminiinta ah mixnadu markay ugu adag tahay ayaa nasriguna ugu dhow yahay walaalayaal muslimiinta maantu waa fii marxalati almixna allatii tasbiqu marxalata alminxa alilaahiya waxay ku jiraan marxaladii mixnada iyo imtixaanka taasoo ka horeysa ama hordhac u ah marxalada minxada yacnii ilaahay marka uu guusha iyo gargaarka siinayo marka ruuxa muuminkii waa inuu ogaado annahu mumtaxan inuu maanta imtixaaman yahay laakiin imtixaanku waa ka kuu bislaynaya ee kuu diyaargaraynaya marxalada ka dambaysa ee minaxa iyo siinta ilaahay gargaarka iyo guusha uu ku siinayo laakiin adoon u bislaan oon lagu diyaar garayn aayarun geedkaa ka goosan maysid guusha walaalayaal nabiyunaa muxamed sala allahu calayhi wasalam ka kayrihi min arusul afxumo iyo aflagaado waa lagu soo yidhi oo alla waxa u ihi jala sha'nu kadalika ma ata aladiina min qablihim min rasuuli ilaa qaaluu saaxirun aw majnuun atawaasaw bihi bal hum qowmun taaquun allah waxau ihi subxaanah sidaa nebi allow adigaba lagu aflagaadeeye lagu xumaynayo maa ata aladiina min qablihim min rasuulin ilaa qaaluu saaxirun aw majnuun kuwii kuwan ka horreeyey rasuuluma iman umamkii hore ilaa hadduu u yimaadose waxay lahaayeen waa sixiroole iyo falalow ama waa nin waalan waxaa lagu yidhi jala sha'nu atawaasaw bih oo miyay isu dardaarmeen afxumada alla waxau idhi bal hum qowmun taaquun iskumay dardaarmin oo ismabay soo gaadhin oo isku zaman iyo isku xilli may ahayn ha yeeshee waa dad qooqay oo xadgudbay waxa kulansiiye ay ku kulmeenna waa kufriga oo markii caqiidada gaalnimadee calooshooda degtay ay midowday ayaa afxumadooduna isku mid ay noqotay oo iyaga oo kala fog oo yacni degaan iyo dal iyo wakhti iyo zaman midna aan isku soo gaadhin haddana hadalkooda meel keliya waxa wada mariyey waxa calooshooda degaa isku mid ahaay oo gaalnimo iyo kufri iyo nifaaq ahaa waxaa kaloo alla uu yidhi subxaanah qad naclamu inahu layaxzunuka aladii yaquuluun fainahum laa yukadibuunak walaakina alظaalimiina biaayaati illaahi yajxaduun alla waxau ihi subxaanah waanu ognahay nebi allow in ay ku murugo gelinayso waxa ay ku leeyihiin oo macnaha afxumada iyo edabdarrada ay kugula dhaqmayaan inay ku dhibayso waanu ognahay laakiin waxaad ku biyacabtaa ood ku laab qabowsataa fa innahum laa yukadibuunak kuma beeninayaan macnaha been kuma nisbaynayaan oo waa beenaale kuma laha waayo way og yihiin annaka saadiqu lamiin inaad run badanihii ammaanada lahaa aad tahay walaakina alظaalimiina biaayaati illaahi yajxaduun ha yeeshee ظaalimiintu ilaahay aayaadkiisay dafirayaan wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum dulman waculuwa iyagoo yaqiinsaday oo xaqnimada nebi moxamed garanaya ayaa haddana ay isdiidsiinayaan oo ay dafirayaan waayo rabbi waxau yihi aladiina aataynaahum اlkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum kuwaanu kitaabka siinay waxay nebi moxamed u garanayaan xaqnimadiisa siday inamadoodayo ubadkooda u garanayaan marka been kuuma nisbaynayaan laakiin waa dafiraad iyo isdiidsiin ay ku diidayaan iyagoo garanayoo yaqiinsan waxau rabbi yidhi walaqad kudibad rusulu min qablik nebi allow rusushii adiga kaa horreysay waa la beeniyey oo macnaha beenintan lagu beeninayaa adiga gaar kuguma aha waa wax walaalada ay kula qabaan iyo ambiyadii kaa horreysay fa sabaruu calaa maa kudibuu rusushaa kaa horreysee la beeniyey way ku sabreen beenintii la beeniyey wa uuduu xataa ataahum nasrunaa waana la dhibaateeyey ilaa guushayad iyo gargaarkayagii uu yimid waxau rabbi yidhi walaa mubadila likalimaati illaah ilaahay kalimaadkiisa wax bedeli karoo wax bedeli kara oo doorin karaana ma jiro walaqad jaaaka min naba'i lmursaliin waxaa nebi allow kuu yimid rusushii rabbi uu soo diray warkoodii waa kuu yimid waa tasliya laab qaboojin nebiga sala allahu calayhi wasalam niyadda iyo laabta loo dejinayo oo la leeyahay waxa lagugu yidhi horaa loo yidhi maa yuqaalu laka ilaa maa qad qiila lirusul oo la leeyahay kuwii horeba waa la dhibay waananu u gargaaray adigana waa lagu dhibayaa waananu kuu gargaari doonaa laakiin kuwaasi siday u sabreen u sabir si adigana gargaarkii kuwaa u yimid uu kuugu yimaado waxaa kaloo rabbi u yihi subxaanah walaqad naclamu anahu yadiiqu sadruka bima yaquuluun fasabix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin waanu ognahay nebi allow laabtaadu inay ka diiqadoonayso oy ka cidhiidhiyoomayso waxa ay ku leeyihiin iyo afxumada iyo edabdarrada ay kugula dhaqmayaan fasabbix bixamdi rabbik rabbigaa u tasbiixso oo xumaan iyo nuqsaan oo dhan ka nasahoo u diid adoo ilaahay mahadniqiisana ku dheehan oo sifaatulkamaal iyo wanaag oo dhan rabbi u sug naqaa'is iyo macaayib oo dhanna u diid wakun min asaajidiin waxaanaad ka mid noqotaa kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala u sujuudsan ee rabbi caabudaya waxaa alla uu tilmaamay in nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu ka ciidhiyoomayo uu ka diiqadoonayo dulmiga iyo dararka ay ku hayaan waxa ilaahay u tilmaamay diiqadaas iyo dararkaa waxa uu kaga badbaadayo oo ah cibaadatullaah waayo ruuxa muuminkaa marka la dhibo ilaahay dikrigiisa iyo aacadiisa inuu u cararo ayuu yani xasiloonaan iyo deganaansho ka helayaa بمنهج أونلاين aladiina aamanuu watطmaئinu quluubuhum bidikri اllaah alaa bidikri اllaahi taطmaئinu اlquluub waxaa kaloo rabbi u yihi jala shaأnu wاصbir calىa maa yaquuluuna wahjurhum hajran jamiila nebi allow ku sabir waxa ay ku leeyihiin gaaladu iskagana tag si wanaagsan waayo hadalkoodu wax loo fiirsado iyo wax lala ficiltamo midna ma istaahilo waayo inhum ilaa kalancaami bal hum adal waxa weeyaan waa xooloo kalaa lagu tilmaamay wax qiimo iyo qadarle ma aha walaalayaal haddaba haddii imtixaanka iyo afxumada gaalada inagaga imanaysa ay tahay wax soo jireen oo hore u dhacday iminkana dhacaysa hadday nebi moxamed tahay sala allahu calayhi wasalam dhibka ay ku hayaan iyo hadday diinteenna tahiran ay tahay iyo hadday tahay dadka ahlul iimaanka ee rasuulka iyo rabbigoodba rumeeyey dhibaatadaasi hadday soo jireen tahay waxay xaqiiqadu tahay dhibkaasi nebi moxamed in aanu wax alla wuxuu ka qaadaya ama wuxuu ka taraya aanay jirin oo waxba aanay yeeli karayn sababtuna waxa ay tahay ilaahay baa kor yeelay xuskiisa iyo dikrigiisa oo rabbi waxau ihi warafacnaa laka dikrak nebi allow xuskaaga kor baanu kuugu qaadnay oo hadalhayntaada iyo dikrigaaga iyo sharafkaagaba kor baanu u qaadnay marka haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu rafciyey waa ayo cidda hoos u dhigi kartaa malaayiin haddii ay ka daabacaan ceebta iyo cayda ay u nisbaynayaan wax alla waxay ka qaadi karaan ama derajo ay hoos uga dhigi karaan ma jirto waayo ilaahay baa kor u qaaday wadama alilaahu sma annabiyi ilaa smihi إda qاl في الخمس المؤdن أشhhd وشhق lh min اسmه liyujilh fdu الcرشh مaحmوd وhda محamd ilaahay subxaanaه وataعaalى magaciisa jaliilka ee sharafta badan ayuu magacii nebigiisa ku cadfo uu raaciyey oo shanta salaadood marka loo adimayo mar alla marka ilaahay towxiidkiisa la tilmaamo risaalada nebi moxamed salى الlah عalayh waslm shahaadadeedaa ku xigta ashhad an laa ilaaha ila اllah wa ashhadu anna muxamada rasuulu llah ilaahay baa dikrigiisa kor u qaadoo sharfay wa mima zaadanii sharafa waciza wakidtu biakhmusi aطau huraya dukhuulii taxta qowlika ya cibaadii wa an sayarta axmada lii nabiya shaacirkaa kalena wuxuu lahaa waxa sharaf iyo faan iyo cizi ii kordhiyey oo aan kuba dhowaaday cagahayga cirka inaan la gaadho sharaf iyo derajo soo gelidda aan soo hoos galay allahayow odhaahdaa tidhi yaa cibaadii inaan ahay cabdun min cibaadig iyo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam rasuul inaad iiga dhigtay taasaa sharaf iyo faan iigu filan yakfiihi can kulli madxin madxu khaaliqihi waqra' birabbika mabda' suurata alqalami shaacirkaa kale wuxuu lahaa ammaan oo dhan nebi moxamed waxaa kaga filan ammaanta allihii si abuurtay oo ammaanay haddaad doontana suurat lqalam bilowgeeda akhri waxa uu ishaarayaa wa inaka lacalaa khuluqin cadiim ilaahay waxa u ihi jalla sha'nuh nebi allow waxaad ku dul sugan tahay dhaqan iyo akhlaaq weyn ereyga la adeegsadee calaa yacni luqada carabiga isticlaa ama shay shay ka sarreeya ayuu tilmaamaa waxaa kaloo laga qaadanayaa ereygaa la isticmaalay tamakunka iyo shaygaa in laga fara qabsaday oo uu ku sugnaaday ulaa'ika calaa hudan marka la leeyahay mu'miniinta yacni waa siday u tamakuneen ee hanuunka iyo hidaayada ay uga fara qabsadeen marka ilaahay marka uu yidhi la calaa khuluq waxaabad moodaa dhaqan oo dhan inuu ku dul fadhiyo yacnii siduu u tamakuneen nebigu khuluq kasta ka ugu sarreeya uu ugu sugan yahay uu helay waa tacbiir baliiqa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay haddii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ay taasifaan iyo sharaf iyo wanaag ay ugu filan tahay oo ilaahay derajo iyo wanaag oo dhan u dhameeyey nebi moxamed cidda nacdee ka hor timaadee caydana waxa ugu filan nuqsaan iyo xumaan ina shaani'aka huwa alabtar bal labadaasuun isbarbar dhig nebi moxamed sharaf waxa ugu filan warafacnaa laka dikrak wa inaka la calaa khuluqin cadiim ka ka hor yimaadee afxumo ula tagana waxa ugu filan nuqsaan iyo ceeb ina shaani'aka huwa alabtar nebi allow ka ku naca ee ku ceebeeye ee adiga xumaan kuu nisbeeyaa isaga ayaa cidhiblaawo dabargo-ay ah waa cidhiblaawe waxa weeyaan dabargo-ay xaqiiqadu waxa ay tahay ruux kastoo nebi moxamed ka hor yimaadaa nasiib buu ku leeyahay aayadda huwa alabtar ruux kastoo nebi moxamed raacaana nasiib waxa uu ku leeyahay warafacnaa laka dikrak oo waa marfuuc walaalayaal maxaa laga faa'iidaysanayaa arrintaasi hadday sunno kawniya too horena u dhacday imikana dhacday dhicina doontaa maxaynu kala baxaynaa kow mdى عdاwة الكفاr لنبيina محmd صلى الله عليه وسلم ولma أنزل عليه من الوحي ولكل maن آmنa بذلك ولجamيiع مqدساaتina ومسلماaتina duruusta aynu kala baxayno kow waxa ka ah natiijada inooga soo ururaysa waxa kow ka ah heerka ay taagan tahay colaada gaaladu ay u qabaan nebi mxamed salى الlaه عaليه وسلم iyo diintii lagu soo dejiyey iyo cid kastoo rumaysa iyo muqadasaadkeenna lama taabtaanka iyo musalamaadkeenna cadaawad ay u qabaan heerka ay taagan tahay walaalayaal waxay xaqiiqadu tahay dadka muslimiintii iyagaa baraarugila oo karbaash kasta iyo dubbo kastoo lagu dhufta ku kicila laakiin gaaladu waxay muujiyeen heerka ay naga taagan yihiin waayo xoriyatulqowlka ay had iyo jeer ku geeraarayaan ee ay ku hadlayaan waxa weeyaan iyagaba dee waxyaabaha muqadaska u ah haddii la taabto ma ogolaadaan oo raalli kama aha laakiin adiga maadaama aanay waxba iska kaa saarayn waxa weeyaan wixii la doono inta lagugu yidhaahdo ayaa la odhanaya waa xuriyat ray ilaahay baa taa tilmaamay qad badat ilbaqdaau min afwaahihim wamaa tukfi suduuruhum akbar colaaddu afkooda ayay ka soo daahirtay laabtooda waxa ku qarsoon baana ka weyn ma ywd اladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wala lmushrikiina an yunazla عalaykum min khayri min rabbikum wallahu yakhtasu biraxmatihi man yashaa wallahu du lfadli اlcadiim ma jecla gaalada iyo mushrikiintu ilaahay xaggiisa khayr in laydinkaga soo dejiyaba ilaahayna raxmadiisa ciduu doono ayuu ugu deeqaa waana allaha deeqda iyo fadliga weyn isagu iska leh waxay inooga ba-ayaan oo ay ka dhimanayaan diinta iyo dhaqan wanaagga waxa weeyaan dadka islaamku ay ku sugan yihiin risaalada iyo nubuwada ambiyadii ilaahay ku galladaystay nicmadaas ayay ka xastayaan oo ay nooga ba-ayaan oo ay ambiyadii iyo intii rumaysayba u aflagaadaynayaan laakiin ilaahay taa dee cidna wax kama weydiiye cidda nicmadiisa mutaysatay ayuu siiyaa oo iyaga la su-aali maayo walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istaطaacuu wlan tarضى canka اlyahuudu wala الnasaara xataa tattabica milatahum ilaa gayri dalika min alaaayaat ilaahay waxa uu ku tilmaamay inaanay weligood ka zuulayn gaalo inay idinla dagaalamaan ilaa ay diintiina dib idinka celiyaan hadday awoodaan iyagu teella idin dhigan maayaan waxa uu rabbi tilmaamay marnaba inaanay raalli ka noqonayn ilaa waxa weeyaan aynu tooda raacno diintooda teenna intaynu ka baxno tooda aynu gallo xal kastood samaysay iyo si kastoo sacabka ugu tunto gaal raalli kaama aha ilaa tiisa aada raacdo natiijada labaad ama darsiga labaad ee inooga soo baxayaa dhacdooyinka waxa ay tahay madaa dulli lmuslimiina wa hawaanihim cala alumami alkaafira heerka u gaadhay dulliga muslimiinta ku dhacay iyo siday ugu fudud yihiin umamka kale gaalada yaan waxba laysaga saaray saxiixuljaamica waxaa ku sugan xadiidu hawbaan inuu nabigu yihi salى اllahu عalayhi wasalam yuushiku an tadaaca calaykum alumam min kuli ufuqin kama tadaaca alakalatu ilaa qascatiha qiila yaa rasuula allah famin qilati ywmaidin qaala laa walaakinakum guhaaءu ka guhaaءi الsayl nabigu salى اllahu عalayhi wasalam waxau yihi waxa dhow inay ummaduhu meel kasta iyo jiho kasta ay isaga kin yeedhaan oo isugu kiin habar wacdaan sida ay dadka xeedhada iyo cuntada wadaagaya ay cuntada isugu yeedhaan xeedhadaa sida loo hareereeyey hareeraha looga cunayo ayaa umamka gaaladu intay isugu kin yeedhaan waxa weeyaan ay sidaas oo kale wax walba dhib iyo dhibaatoba ay idinku samayn doonaan waxay saxaabadu yidhaahdeen fa min qilatin yowmaidin yaa rasuula allah rasuulkii allow maalintaa ma yaraan anu yar nahayba ah maxay ku dhacday sida xeedhada laysugu yeedhay inay ummaduhu isugu kaa yeedhaan oo sidaa naloo cuno maxay ku dhacday qaala laa wuxuu yidhi maya ma yeridina waa badantihi walaakinakum guhaaun ka guhaa'i sayl ha yeeshee waxaa tihiin daad xoor oo kale yacnii xoorkaa daadku uu wado ee aan meeluu u socdo iyo miisaanu ku joogsado midna aan lahayn daad xoortaasaa tihiin oo caqiide adag iyo iimaan qawiya ma lihidin oo diintiinnii dad ku dheggan oo ku adag ma tihidin yacni waxaa la tilmaamayaa wakhtigaas in waxa weeyaan ummaddu ay noqonayso ka guhaa'i sayl fogaanshaha ay diinta ka fogaatay darteed nabigu salى اllahu عalayhi waslm waxa uhi yujcalu اlwahnu fii quluubikum wayunzacu اrucbu min quluubi caduwikum lixubikum اdunya wakaraahiyatikum اlmowt qalbigiina wahni baa lagu tuuraya waa adduunye jacayl iyo geeri nacayl xub اlxayaati wakaraahiyat اlmowt quluubtiina wahnigaasaa lagu tuurayaa gaaladana quluubtooda waxaa laga siibayaa argagaxii ay idinka qabeen ama haybadii iyo cabsidii ay idinka cabsoonayeen ay idinka haybadaysanayeen ayaa iyagana quluubtooda laga siibayaa idinkana quluubtiina wahniga iyo adduunye jacaylka iyo geeri nacaybkaasa laydinku tuuraya walaalayaal xaaluna alyowm waa sida uu ka turjumayo inaynu adduunye u iilanay in waxa weeye gaaladii aanay waxba iska keen saarayn in maanta ummadda muslimiintu aad ay u fara badan tahay tira ahaan laakiin tay ahaan ay u liidato waa xaqiiqo waaqica marka waxay noo soo baxaysa markaynu dhacdooyinka waaqica eegno heerka uu dulligu maanta gaadhay iyo sida ummadda islaamka u liidato een waxba laysaga saaray nabigana sala allahu calayhi wasalam waxyaabihii lagu karaameeyey waxaa ka mid a nusirtu birucbi masiirata shaarin bil in loo socdo ayaa waxaa loogu kaalmeeyey cadowgiisu inuu kasii argagaxo oo bowdyaha iyo lugaha isla dhacaan waa markuu hadda masaafo bil loo socdo cadowga usii jiro ayuu kasii baqanaya arrinta noocaasana ummadda nebi moxamed dariiqii nebigooda hadday raacaan lahu nasiibun min hada alxadiid oo gaaladu waa ka argagaxayaan waxa weeyaan waanay ka haybadaysanayaan wax weyn baanay iska saarayaan laakiin marka hadyigii nebi moxamed laga fogaado dee waxba layska kaa saari maayo waxna laysaga kaa tirin maayo arrinta saddexaad ee inooga soo baxaysaa dhacdooyinkaa waxay tahay ana ciza hadihi اlumma laa yacuudu ila bicawdatiha ilaa diiniha ummadda nebi moxamed cizigii iyo sharaftii soo jireenka ahaa ee ay lahayd u soo noqon maayo ilaa ummaddu ay diinteeda u noqoto saxiixuljaamica waxaa ku sugan xadiidu bnu cumar nabigu sala allahu alayhi wasalam inuu yidhi idaa tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaaba albaqar wa radiitum bizarc wa taraktum ljihaad sallata allahu calaykum dullan laa yanzicuhu xataa tarjicuu ilaa diinikum nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi markaad ciinada wax ku kala iibsataan ee buyuucda muxaramka ee ribowiga ah mucaamalaadka aan bannaanayn markaad wax ku kala iibsataan ee lo-dii aada dabada qabsataan zaraciina aada raalli ka noqotaan macnaha aada adduunyo u iilataan aakhirana aada iska ilowdaan jihaadkiina aada isaga tagtaan ilain adduunyaa jeclaateene ilaahay wuxuu idinku sallidayaa dulli aanu idinka qaadayn ilaa diintiina aada u noqotaan bal u fiirsada cilaajka iyo dawadu waa xataa tarjicuu ilaa diinikum waana caam hadday caqiido tahay hadday mucaamalaad tahay hadday cibaado tahay hadday xukum tahay hadday suluug tahay diinta dhinac walba ummaddu ilaa ay uga noqoto oo diintooda ay ku laabato dee cizigii usoo noqon maayo arrinta kale natiijada aan ku soo gebagabeynaya iyadoo wakhtigu uu dhammaaday waxay tahay waxaynu kala baxaynaa dhacdooyinkaas qurbu halaaki alkufaar wa intisaari almuslimiin inay dhowdahay halaagii iyo dabargo-ii gaaladu insha allah gargaarkii muslimiintuna uu soo dhowyih waxaynu halkaa ka qaadanaynaa sunanta kowniga waxaa ka mid ah shaygu marka uu takaamulo ee meesha ugu sarraysa uu istaago ilan makhluuqaadkao dhan fanaa iyo dhammaansho iyo kala dhinaanba ay ku xukuman yihiin marka idaa tama shay u badaa naqsu shaygu halka u sarraysa markuu gaadho uu taam noqdo waxa soo muuqanaya oo bilaabmaya nuqsaantiisa waa sunno mutabaco lama dhaafaan ah gaalada maanta dhiilkii wuu ka buuxsamay oo waxaad moodaa halkay gaadhi lahaayeen inay taagan yihiin waxa hadhay markaa inay hoos u noqdaan ooy halaagsamaan oo ilaahay muuminiinta ku sallido adduunka lagu cadaabo intaanay aakhiraba gaadhin waayo waalcaaqibatu lilmuttaqiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa tilmaamay oo waxa uu rabbi yidhi cidhibta dambe waxa iska leh kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada waxaa kaloo rabbi uu yidhi subxaanah falamaa asafuuna intaqamnaa minhum faaqraqnaahum ajmaciin fajacalnaahum salafan wamathala lilaakhiriin markay naga cadhaysiiyeen ayaanu ka aargoosannay oo aanu biyihii ku baabi'inoonu ku qarqinnay waxaananu ka yeelnay kuwo horreeyey oo halaagga u horseeday kuwa kale tusaale lagu cibro qaatana kuwii ka dambeeyey u noqday walaalayaal maanta markaa waxaynu tafaa'ulaynaa maadaama heerkaa ay marayaan aynu arkayno ee waxba aanay dhowranayn in halaaggoodii uu soo bilaabmayo ibnu taymiyana waxa u yihi kama fi ljawaabi asaxiix liman badela diin almasiix wa min almacruufi almashhuuri almujarabi cinda casaakir lmuslimiina bishaam waxa wax la yaqaano oo caan baxay oo la tijaabiye ah askarta muslimiinta ee shaam joogtay idaa xaasaruu bacda xusuuni ahli lkitaab marka ay ku wareegaan ee gaadh ay ka qabtaan dhufaysyada kuwa ahlu kitaabkaa qaar ka mid ah annahu yatacasaru calayhim fatxu lxisni wayatuulu lxisaar waxaa ku cuslaan jiray inay dhufayskaa furtaan gaadhkaa iyo xisaarkaa ay ku wareejiyeena waa dheeraan jiray muddadoodu ilaa an yasuba alcaduwu rasuula sala allahu alayhi wasalam ilaa cadowga uu rasuulka caayu aflagaadeeyo waxa uu sheekhu yidhi macnaha waxa ku adkaan jiray inay xusuuntaa furtaan ilaa cadowgu rasuulka aflagaadeeyo sala allahu alayhi wasalam faxiinaydin yastabshiru lmuslimuuna bifatxi lxisni waintiqaami illaahi min alcaduw markaasay muslimiintu ku bishaaraystaan inay dhufayskaa furanayaan ilaahayna cadowgiisa uu ka aargoosanayo ila nebi maxamed bay farageliyeene fainahu yakuunu dalika qariiba taasi waa dhowaanaysa ayaa sheekhuu yidhi kamaa qad jarabahu lmuslimuuna hayra mara sida ay dadka muslimiintu ay tijaabiyeen waxaan mar ahayn yacni in fara badan ay soo tajrubeeyeen taxqiiqan liqowlihi tacaala iyadoo arrintaasi ay xaqiijinaysa hadalku allah yidhi ina shaani'aka huwa alabtar nebi allowka ku naca ee ku ceebeeya waa cidhiblaawaha dabar go-aya ee maqduucu duburka ah ee aan xus iyo hadalhayn iyo dikri midna aanu ka hadhay walamaa mazaqa kisra kitaabahu mazaqa allaahu mulka alakaasirati kula mumazaq markii boqorkii kisra ee reer furus uu jarjaray kitaabkii nebi maxamed u diray iyadoo islaamnimada iyo diinta uu ugu yeedhayo markii uu kitaabkii iyo qoraalkii ama warqaddii uu googooyey boqornimadii akaasiradoo dhan ilaahay waa jarjaray kula mumazaq oo mulki uma daa'imin walamaa akrama hiraqla walmuqawqis kitaabahu baqiya lahum mulkuhum markii hiraqle iyo boqorkii muqawqis ee waxa weeyaan masar ama iskandariye xukumayeyna kitaabkii nebigu usoo diray markay karaameeyeen mulkigoodii waa hadhay khulaasada hadalkaa sheekhu waxa uu yahay cid kastoo nebiga aflagaadayso ka hor timaada way dabargo-asaa laa maxaala ama ha dhowaato ama ha dheeraato cid kastooo nebiga raacdana dikrigoodu wuu daa'imayaa oo wuu hadhayaa fi dunya wa fi laakhira khulaasadu markaa waxa ay tahay kuwaa nebiga isku qaaday haloogoodu waa imanaya gooruu yimaadaba laakiin waxa uun muhiim ah si taasi ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu soo dedejiyo inaynu diinteenna u laabanno oo cilaajka iyo tallaabadaynu qaadanna ay noqoto wifqa shariica mid shariicada iyo sunnada nebiga waafaqsan oo aan hawraad iyo mudaaharaad iyo waxyaabo aan banaanayn aan ku salaysnayn ee kitaabka iyo sunnada looga dhimbiil qaadanayo wafaqa allahu ljamiic lima yuxibu wayardaa walxamdu lilaahi awala waakhira jaza allahu shaykhana khayra aljaza wabaaraka allahu fiih ilaahay walaalayaal sheekhaa ka abaalmariyo kelmaddaasi aadkiiyo aadka u qaaliga ah ee uu ina yidhi innagana ilaahay jalla wacalaa ha inagu anfaco
أيها الإخوة والأخوات انتينا كل من محاضرة علمية ذو سيدان وكلا waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwaanikum fi manhaji online وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد